جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ciid wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus mu'asasada alkataib ayaa ballan qaaday in saacadaha soo socda ay baahin doonta filim cusub oo ah hadiyadda ciidul adxaa filimkan ayaa ah mid si weyn loo wada sugayo iyadoona mu'asasada alkataib si hordhaca ay u baahisay muuqaal kooban oo ah goosgooska filimka hadiyadda ciidul adxaa ee mu'asasada alkataa'ib ay soo wado
بسم الله الرحمن الرحيم
أي جرح في فؤاد المجد غامر أي موج في بحار الذل هادر أي حزن أمتي بل أي دمع أخي كيف يطيب لنا القعود
أمتي يا ويح قلبي ما دهاك دارك الميمون
أشهد أن لا إله إلا الله.
أضحاك أشهد أن لا إله إلا الله.
كل أشهد أن لا إله جزء منك بحر من دماء كل جزء منك مهدوم المنابر أمتي كيف يطيب القعود ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق مات على شعبة من النفاق دارك الميمون أضحاك المقابر ألا فقد حان الوقت لننفر في سبيل الله ونضع أيدينا في أيدي إخواننا كل جزء منك مهدوم المنابر sidoo kale warkeenna duhur waxaan ku soo qaadan doonaa sida maalintii saddexaad looga wada ciidaya wilaayaadka islaamiga iyo fantasiyaal lagu maamuusayo ciidda oo ka dhacay wilaayaadka islaamiga aan ku horumarno wilaayada islaamiga ee mudug waa kan walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali waxaa si habsamila uga soconaya dabaaldegga ciidda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ee mudug wejiyadooda waxaa laga dareemayaa farxadda munaasabadda ciidul adxa almubaarak idaacadda islaamiga al andalus ayaa la dhex qaaday mikrofanka shucuubta muslimiinta ee ku nool degmada jawle ayaa shucuurkooda muujiyey lana hadlay warbaahinta islaamiga al andalus asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ruweyda cali xuseen oo ku nool degmada jawle oo ka tirsan walaayatul islaamiya mudug waxaa looga ciiday degmada si wanaagsan insha allah sidii la arki jira si ka duwan insha allahu tacaala bilowgeediin waa ku jirnaa inkaas inay naga sii ficnaata insha allah rajeynaynaa waa ku mahadsan yihiin walaayada islaamiga mudug ciidan ciidii hore waxay uga duwan tahay nabadna waa ku iidnay oo nabadda wax walba ugu weyn raayada iyo shareecadana hoos harsayna waxaan leenahay iib wanaagsan sida ay u kala kacsan tahay ee sida walaaluhu u soo agaasimeenna wax la maray karo iyo wax la arki jiray midna ma ahan laakiin ilaahay baa ku mahadsan ayaguna way ku ammaanan yihiin intaasaan ku soo koobaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaaha ku mahadle ilaahayna waxaan ka baryaynaa wixii muslimiinta cadow ku ah ilaahay inuu naga qabto ciidaan oo kale iyo sida loo soo agaasimay wax lamida ma aynaan arag intaan hadda jawle aan ku sugnayn magacayga waxaa la yidhaha khadiijo xasan cabdi marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa allah allihii naga dhiga muslimiin dad muslimiin ah naasuukaanya keena degmadan iyo ciidan farxadda leh oo wanaagsan si sharaf laha loo ciiday maanta ciidan oo kale hore uma arag weli degmada joolo si wanaagsanaa looga ciiday dad badan baa kasoo qayb galay xaflado iyo waxyaabo badan aa laga sameeyey insha allah waxyaabo badanna way noo dhimayeen asalaamu calaykum waraxmatullahi
waxaan joogaa deegaanka aad maasha allah maasha allah si fiican ayaa looga ciiday maanta cayaaro kala duwana lasoo bandhigay ilaahay mahadiis maantana waxaa weeye sidoo kaleeto bacdal casr sidaas ilaa bixi sidaasaa noo socon doonta fakir qaaliga ayaa noo socon doona ha ha aad iyo aad aad iyo aad maasha allah dadku aad iyo aad bay u faraxsan yihiin farxad bay kala dhex marayaan nashaad iyo waxaa ka muuqata farxad qaali ah nabadgelyo adiga ilaahay yaa ku mahadsan waxa weeye marka sidaasay isaga nashaadayaan ay isu dhex marayaan oo islaamka iyo mataqaanaa ay u hambalyeynayaan ilaahay mahadii sidaa sidaas weeye walaal aad aad insha allah maasha allah ilaahay baa ku mahad waxyaalaha wanaagga ka dhacay iyo fafasiha ka dhacay iyo sida loo diiday oo dadka maaragtay ilaahay u baryeen oo ilaahay maaragtay waxan jannadeen wax laga sheekay kara maaha waxaa lagu bandhigay magaalada gudaheeda barxaddaa lagu sameeyey cayaaro oo hidiya dhaqana waa lagu sameeyey su-aalo oo diiniya waa la isweydiiyey oo laga jawaabay adiga waxyaalo badan oo maaragtay aada u farxan oo dadku maaragtay ku maaragtay magaajilaysaan waa lagu sameeyey marka alxamdulilah hawsha laga qabto ma hawl yar maahayn hawl yar maahayn sidoo kale waxaa dhammaan laga ciiday degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug sida jawle dumaaye dabagalo caad camaaro dhalwo ilbir ris aaran warshubo bacaadweyn iyo xiinlebi wilaayada islaamiga mudug ayaa waxa ay ka mid tahay wilaayaadka dhaca bartamaha dalka soomaaliya sidoo kale waa kan walaalkeen abuushayib ah oo isagana inoo haya fantasiya ka dhacay degmada xiindheere adiga itusi waxaad heshay hal dolar haye waxaa helay hal kaar oo xoogidaan ka helay
dareenkaada ka hor dareenkayga maasha allah waa ciid waa ciid maasha allah maasha allah halkan waa musallaha abubakar sidiiqe magaalada xiindheere oo lagu maamuusayo munaasabadda ciidul adxa almubaarak oo meel walba la ysugu yimid si maalintaasi weyn loo mushaaxo
haye diyaar matiin kow labo saddex maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allah maasha allahu akbar allahu akbar ciyaarta jawaanada ninkaasaa ku guulaysta maasha allah haween iyo caruur waayeel iyo waranle wixii magaalada joogay miidaanka madashu ay tiilay bay isku waraysteen marka laga reebo maxbuus meeshiisa ku miisaya munaasabadda ciidda haweenay xalay dhashay qof sariir fuul ah oo gabog u gaarsiiyey heerkaas iyo ruux jeebaysan oo jinniyadu wareemeen
canyamaahin caydiyo loo meersha ceebte cakiran cadiban okodan cabaada cagala cirbataag iscurjiya kala carara codxun camatuura cimrigaabo cadowsoora qosolkaad camirteen iyo cabdullo cagfaweyn gaal cawaansaday maalmo rabbi caabudi waayey ilaahay la colloobay isagoo cagajidiiyo halkuu caasha ku hayay ceebti waad aragteen allaahu akbar waadagi cabdulaahi oo jooga ceeldheer amiir abi cubaydow cadowgeenni garanoo cagta saarnayoo wataa calalla uus caawaba bakhtiday haddii ay cawaantiyo caddaankuna yimaadeen cosob nagama daaqine jamhadaha cartamayaa cagta mariye subax qura afkii ciidda lagu qabay ku cataabe muuqaal geelii cayilaye cawskii ka dhaartee misnaciinka daaqee nafta kala carraabeen cayntoodu noqotoo cutubyaa isdaba yaal
waxyaabaha fantasiyadii la soo bandhigay laga xusi karo waxaa ka mid ahaa xarigjiidka ciyaarta makiinadda tan kursiga midda ukunta kuwa intaa ka badan iyo kuwa baaqi ahaa oo wakhtigu diiday inuu saamaxo si kastaba ha ahaatee shacabka ku dhaqan degmada ceelka xindheere ayaa u damaashaaday sidii munaasabadda ciidul adxa uu allah raalli uga ahaa ragga sufuufta buuxshe ee kufriga ee la sabartamaya sawd yar baan leeyahay raggaa waa geesiyaal sugane niman yahow soo baxee kufriga sebanka naafeeyey niman yahow sidii dayax ifaa dunida saameeyey niman yahow sidii ahlibaax kufriga siiba luquntooda soomaalidii way diirsatay mugaa seefta qaaddeene sabra oo dulqaata mardhow way suuli gaaladuye sasaamihii nasrigaan arkiyo guul la sugi jiraye sii darbeeya sakan baa ka heray saliibiyiintiiye admis iyo waxay soo direen way salsalayaane waxay saaka marayaan talow yaa imar idi saara soomajeste soomajesta dhalaa seexadka u diiday seeftayagu waxay saaran tahay saliibiyo idile sidii ay afghanistaan kufriga saacad lagu dhaafshay soomaaliya ku xigto mar dhowey sarakacayaane sabra oo dulqaata mar dhowey suuli gaaladuy soomaalidu xabashida ka adag saacna uma dahdo sagsaag iyo saariq baan helaya si xun waxudoone sintiyaal waxay siinayaan dhulalkii soomaali iminkana aan eegno fantasiyo ballaaran oo ka dhacay deegaanka yaaqbaraawaay ee wilaayada islaamiga ee baay bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka yaaq baraawaay ee dhacaduleedka degmada diinsoor oo kaashanaya maamulka islaamiga ee deegaankaas ayaa ku guulaysta inay soo bandhigaan ciyaaro kala duwan oo ay ugu dabaaldegayeen munaasabadda ciidul adxal mubaarak gelinkii dambe ee shalay boqolaal muslimiin ah oo isugu jiray rag dumar caruur iyo waayeelo ayaa isugu soo baxay musallaha xunayn halkaasoo ay ku soo bandhigeen ciyaaro kala duwan oo soo jiitay dadkii muslimiinta ahaa ee daawanayay dareenka dadweynaha ayaa ahaa midaan halkan lagu cabiri karin waxaana qof waliba ka muuqatay farxadda ku aadan dabaaldega munaasabadda ciidul adxal mubaarak dadka halkaa isugu yimid waxay ka yimaadeen gudaha deegaanka iyo deegaano kale oo ka baxsan yaaqbaraawaay waxaa sidoo kale xusid mudan in dadka halkaasi isugu yimid qaar ka mida ay ka yimaadeen goobaha cadowga uu gacanta ku hayo sida degmada diinsoor iyagoona tilmaamay in halkan ay u soo aadeen inay ka qayb galaan farxadaha loogu dabaaldegayo munaasabadda ciidul adxal mubaarak ee ay sameynayaan bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanka yaaqbaraaway idaacadda islaamiga andalus ayaa qadka taleefanka kaga qayb qaadanaysay ciyaarihii kala duwanaa ee ka socday deegaanka yaaqbaraaway waxaana noo suura gashay inaan soo gudbinay qaar ka mid a ciyaarihii kala duwanaa ee halkaasi ka dhacay insha allahu saddexda mar saddexda mar waay laba qaybood waay kow labo saddex allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waaya waaya waaya waaya waa qaybkii mooska waaya insha allahu kabalaawada bismi illaahi araxmaan araxiim hala maqlaysada marka hala fiirsada hala daawada kow labo saddex haye waa qaybtii mooska waaya qaybtii mooska waaya lagu toosi agbahi haye kila madxaabka leesha diig ba laga daayi insha allahu allahu akbar sideena mareere u jeeda kowlaba sideena u jeeda hala dhegeynsade kow labo saddex haye waxaad ala jarta ogaadahe waxaad ala jarta ogaada allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar digoo mare badal laafi sada bad ragoo badal ku shubay badal ku shubay haya jazaakum allahu khayran harajidkiisa ka dhamaaday qaybta buufinta waaye insha allah jazaakum allahu khayran haya dhasada lamaada waaye lamaada waaye lamadii oo saaxareen dhejida oo kadamboysama fayn nalkii mara warigoogan haya insha allah jazaakum allahu khayran alla ilahe waa socotaa bacd bacdii waa socotaa haya haya خالد ابراهيم محمد عاد ابراهيم محمد ما شاء الله صفه معناها بقول كيو بقول ناقه قف وجودين ترتنك لح قف لح قف مركي لك قولش ماغا ها جزاك الله خير اول مري مين لاتي لم بقولكم اللهم بقول شي صوماليا جزاك الله هيا دامنتي واي دامنتي واي جزاكم الله خيرا هيا دامنتي واي رسا هنا هر هنا هر هر تكمسي هاي والقرب اللي هو داو داو داو كيو كنت داو كيو كنت كنت هيا كيو لابو صدح أفضل شن لح صدبه سديت سقال طبعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هاي جزاكم الله خيرا intaa kadib waxaa noo suura gashay sidoo kale inaan la hadalna qaar ka mid a dadweynihii muslimiinta ahaa ee nasiibka u yeeshay inay ka qayb galaan fantasiyihii kala duwanaa ee ka dhacay deegaanka yaaqbaraaway iyagoona farxaddooda sidan ku cabbiray magacay waa cabdikariin kuule cali maxamed deegaanka yaaq baraaway maasha allah maasha allah si fiican ayaa farxaddayna iyo iyo shucuurtayna u kacsan tahay si fiican ayaan u iidaysanay aad iyo aad ayaan u faraxsan deegaanka ayaaraha ku dhacay waa deegaan maasha allah tabaaraka allah ee aad iyo aad waxaa waaye ee dad badanaa iskugu imaadeen ilmihii iyo caruurtii in iyo dad badanaa iskugu imaaday maasha allah tabaaraka allah nicmo weynaa ku dhacday farxad iyo maanta cayaaro ah kala duwan ayaa lu muujiyey cayaarahaas ee, waa waa kuwa ugu cajiib badan maasha allah aad iyo aad. aniga ayaamo deegaankan muddo badan cayaaro kasoo dhacday cayaaro badan oo tii oo ukunta ka- ah, ugu qeybgeli jiray marka maanta alla maanta waxa uga qeybgelay tii ukunta maanta ninka guuleystay aniga waaye qeybtan ukunta ukunta waxaa waaye horta macalgada la soo qaadaa ukuntii la dul saara ilkaha lagu qabanaa ee raayadii waxaa lu suraa ilaa iyo meel u jirta adi ee, ee, meel u jirta adi labaad soddon tallaabo oo kale ee, tos- soddonkaas tallaabo ayaa ninka raa- raayadii ku taagan ilkahaas ayaa ukuntii ku wado walaalle gaabaay maxamed cali maasha allah farxaddani maanta aaday u wanaagsan tahay ciidda maanta ku dhacday ciid la mid ah xataa kama dhicin maanta farxadda aan muujinay iyo deegaanka farxadday ka dhacday uma malayn kartidba maanta tareenkayga maanta shaxuurteyda aaday u kaxsaneed maadaama la iga badiyeen aada uga xuma ciyaarta laiga badiyey waxay ahayd ciyaar ciyaarta ukunta oo mar walba ani aan qaadi jirin maanta la iga badshaa maadaama shaxuurteyda aaday u kaxsanay inaan badiyana waa isku dayaayay waa u malaynaya laakiin waa- maanta waa laga rayay عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنك يا أخبراوي ما أنت فرحة دي بقول كي بقول واي سيدو كلا فرحة دو الشعب كي ودتك مسلمين تميش اسكوي معدن فرحة دو زايد بقى أسريسة أنا هنا سيدو كلا فرح سنة هاي معنا جزاء عاكو ترتمعي سؤالها دينية لأنك السيارة رسولك صلى الله عليه وسلم حالي سي لو بقول شنو سومالي deegaanka yaaqbaraawe waxa uu ka mid yahay deegaanada ay gacanta ku hayso wilaayada islaamiga ee baay waxaana sidoo kale uu qayb ka yahay deegaano si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa almubaarak dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ayaa si weyn looga dabaaldegay munaasabadda ciidul adxa almubaarak waxaana horey usoo gudbinay sidii looga ciiday degmada buulafullaay iyo weliba sidoo kale fantasiyihii kala duwanaa ee ka dhacay degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada allaah fadligii waxay ciidan suuro gelisay in dadweyne fara badan oo ka yimid goobaha cadowga ay la iidaan dadka muslimiinta ee ku nool degmada buulafulla iyo deegaanka yaaqbaraaway kuwaas oo tilmaamay in goobaha cadowga gacanta uu ku haya innaba aysan ka jirin farxad ku aadan dabaaldega munaasabadda ciidul adxa almubaarak waxayna tilmaameen inay jeclaysteen inay la soo ciidaystaan walaalahooda muslimiinta ee ku nool goobaha mujaahidiinta gacanta ay ku hayaan gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baay markana aan eegna fantasiyo ballaaran oo isagana ka dhacay degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari
maalinnimadii shalay gelinkeedii dambe oo ahayd maalinta koowaad ee ciidul adxal mubaarak ayaa degmada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa looga fantasiyey si aan horey loo baran waxaana isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah si ay goobjoog ugu noqdaan waxaa halkan ka dhacaya fagaaraha weyn ee ashahiid biidnillaah sheekh maxamed dulyadeyn ee degmada bu'aale shalay waxa uu martigeliyey bandhig ciyaareedyo kala duwan oo qayb ka ah farxadda ciidda waxaana ciyaarahaasi ku loolamayey xaafadaha kala duwan ee degmada bu'aale ciyaarihii shalay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa tartanka xarigjiidka orodka jawaankuboodka iyo ciyaar dhaqameedka waaley lagu magacaabo iyo kuwo kale waxaana fagaaraha lagu bilaabay ciyaar dhaqameedka waaley oo dad gaara loo soo xulay si ay jiibta iyo jaanta isula helaan Een, abaylow waxaad halkan ku soo bandhigteen ciyaar dhaqameed gaar ahaan ciyaarta waaley lagu magacaabo bal ka waran anoo yaraan shan jiraan waalidaan soo bartay waa gartay ciyaarta dha- waxaa la yidhaha waali la yidhaahaa waa gartay
dhalinyarta waa hanuun- waa khafaalayan dhahna waa dhilna marka waxaan ku soo bartay anoo shan iyo toban jiraan ku soo bartay goormaa kugu dambaysay inaad ciyaarto ani ciyaar waxay ugu dambaysay de- de- toban- labaatan iyo sideeddii markii hore kuma jirin niman dhallinyaraa ciyaaraya markaa aragta inay qasqasaayana soo gashay korkaa liigisoo kala dududa ani korkay dhanaa lagu duday anoo burlan arkay waa ka waa soo gashay waa soo galay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmada bu'aale oo ku sugnaa xilligaasi fagaaraha ayaan wax ka weydiiyey waxa ka dhacaya fagaaraha iyo sida uu u arko
waxaan joognaa masallihii maxamed dulyadeyn sheekh maxamed dulyadeyn raximallahu allaha u naharsaa masallihiisaan joognaa waxaanu joognaa maanta oo iidii iidul allaha maalintii maalintii koowaad oo iidul allahaanu joognaa insha allahu yaan joognaa waxaan aad iyo aad ugu socda ayaaro fara badan hidiyo dhaqan leh wax walba leh qurux waxaad moodaa ciid ciidda ka sii dambaysa inay ka kobcaas fiican tahay farxadda magaalada waa waa wax la koobi kara maaha maasha allah tartamadii shalay bu'aale ka dhacay islamarkaana sida adag la isugu hardiyey waxaa ka mid ahaa tartanka xarag jiidka haye cabirkiibaa loo hayaa cabirkiibaa loo hayaa tartankiina waa soo socdaa haye haye kow labo saddex allahu akbar allahu akbar allahu akbar allah war war hayay hayay hayay guddiga tartanka ee maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa la filayaa in galabtana ay qabtaan tartan kale oo xiiso badan kaasoo qayb ka noqonaya munaasabadaha ciidda ee dadka muslimiinta ee degmadan ku dhaqan lagu farxadgelinayo sidoo kale fantasiyo ballaaran oo kaa la mid ah ayaa ka dhacay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow garoonka macali aadan xaashi ceyrow ee degmada jilib indhihiinna wax ku arkaa dadweynaha soo daawasho tegay ee meel kasta ka yimiday kuwa xamar ka yimiday cid ka soo jecel inay ku soo ciido degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe dhammaan dadweynaha ay dhegaysanaya ee iga dhegaysanaya wilaayoonkii kale dhegihiinna la imaada galabta iyo maalintii labaad ee degmada jilib jilib waa magaalo weyn oo xilliyada ciidda ay u soo damaashaa tagaan bulshada ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka sida muqdisho kismaayo iyo kuwa kale waxaana musallaha macalin aadan oo ah goob weyn ay martigelisaa munaasabadaha oo ay ciiduhu ka mid yihiin
waa yahay waa la booday waa la orday waka kaalfooto waa adoo taagana lagu imaanaya inta cagaha gacmaha dhulka lagu soo dhigo waa yahay waa yahay waxaan sugnaa haddaba ciyaartii noogu xigtay Ah? Wait, wait. Eh? Eh? Wo, wo. Ti, ti, ti. Ka. Krik. Kuduf. Kada. Huh? Aye. What? What? Ha? Jakam. Tik. Yay. Ferah. Ka. Hai. Yay. Chobis. Hey. Ha? Kundas kumaite. Samoru chiwasa. Shuta uchi samoru chiwasa. Ajmai. Ka. Horta kuduf. Ka. Krik. Isku jiri. Kuduf. Lugta gadaal u bixi. Ka. Ha ka yeeli. Ka. waa la amraya iska jira la yidhi waa la bedelay haddana haye waa la bedelay shalay salaadii casir kadib musallaha macalin aadan ayaa waxaa lagu qabtay ciyaaro aad u soo jiitay dhammaan dadkii u soo daabasho tagay waxaana bandhigyo xiiso badan ku sameeyey xaafadaha kala duwan ee degmada jilib iyadoona sidoo kale fantasiyihii shalay ay qayb ka ahaayeen mahrajaanno ay soo bandhigayeen muhaajiriinta guddiga qabanqaabada tartanka ah ayaa dhankiisa ku dadaalayay inuu soo kala hormarsiiyo hadba siday u kala xiiso badan yihiin ciyaaraha maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa si wanaagsan u maamulayay qeybaha kala duwan ee ciyaaraha taas oo xiise gaar ah ku lahayd guud ahaanba daawadayaashii ka soo qayb galay musallaha macalin aadan kama marnayn codbaahiyaasha andaluus oo iyagana gaafureegayay bulshada soona qabanayay dareenka dadweynaha iyo sida ay ula socdaan fantasiyaha maalinkii labaad iyo ciidda ka hor maalinkii labaada maalinkii shalay yani qatar ay ahayd laakiin maanta kasii daran ma fahamtay waxyaaba lasoo bandhigay aad u tiro badnaayeen yani wax lagu farxay ahaa ma fahamtay marka aad u faraxsanahay ciyaar badan aad- jilib ku ciidda xoogaa badan adig burgaan deegaanka burgaan degmada kamsuumo ciidda kamsuumo midaana iga fiican si wanaagsan oo cidna oo si farxad leh ciid darteed ayaa u imaadee waa gartay ciidda hal maalin kadibna imaadee zaad oo faraxsana marka ciid wanaagsanan leeyahay maasha allah ciyaaraan camal weligayga ma arkin alxamdulilah maanta si wanaagsan ay noogu dhammaatee ciid wanaagsan taqabalallahu mina waminkum saalixu lacmaal sidoo kale maasha allah ciid wanaagsanaa ku ciidnay daraaddeeda xamar ugu imaad ciidan laynaa daawado bis walaa wax qurux badan ark maasha allah Iyo waxaa joogaa adi afar biri camal aad joogaa ciid daraaddeeda oo soo baxay bismillaah magacayga waa umu qaacqaac oo ku sugan degmada jilib halkan waxaa fariin ooga dirayaa walaalahayga reer falastiin waxaan leeyahay walaalayaal dhibka iyo rafaadka ah ku jirtaan waa idinla qaybsanaynaa ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku dulqaada yuhuudda xaasidiinta idin xasuuqaysa waxaan leeyahay goobta reer falastiin intuu cadow gumaadayo oo gaajada iyo oonka iyo silaca uu goosan gama nooma yaalee dadow geliyo laabtiinna gabanada qase lagu gubee lagu gumaadayo gurmad ayay naga rabaana geliyo laabtiinna gaalada gafkay noo geysanaysa waa inaan ka gudannaa goobtaan ku aragnaba waa inaan gowrac ugu jiidna halkan waxaan farriin ooga dirayaa walaalahayga mujaahidiinta oo saquurta soomaaliya furumaha hore ku ribaadaya saacaddan waraysiga liiga qaadaya waxaan leeyahay galladii waxaad noo tihiin guri la gaashaamay gantaalaha cadowga uu soo tuuraad garbihiin u dhigateeni guri lagu nagaadiya ilaah guusha idin sii gudihii fardowsiya dhulaan gaajo lagu sheegin geyigii nabdoonaa ilaah gogol idiin daadi gabdho xuurulcayna ilaah gaari idin sii wabilaahi towfiiq
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka salaamaya walaalaha muslimiinta ah waxaan ku ciidnay degmada jilib garoonka maxaliyada xanshaceero waxaa soo bandhigay fantasiya aad u qurux badan oo muhaajiriin iyo ansaar ay ciyaarayeen marka waxaa waay maasha allah waay si fiican iyo farxad leh farxada ku ciidnay iyo reereen anaga murug agteena kama jirto laakiin meelaha kale oo cadow uu joogo waxaa ka jiro murug iyo qalqal iyo indhashareer kafeed iyo xijaabka sii baa ka jirto anaga laakiin amni iyo iyo nabadgelyo iyo walaalaheena noo naxariisanayo islaamka meesha ka taliyo marka farxad waa meeshaan gaalada marka waxaa leenahay gabanadii aan dhalnay iyo geesiyadiina dhalay iyo gumaysadiid nala dhasho gobonnimada jecelaa gaalo gumaadayaanoo gowrac marinayaan nalama guulguulo murtadna nooma goodi karo ee cidda ka gadoosanee gowrac dheer ismaryaa leeyahay waxaana ugu yaabadnaa ninka dheeraay ninka buurnaa madax yariis kale ay ugu yaabadnaa ninka buurna ordaayo baaskiil wadaay baaskiil gadaal gadaal loo wadaay waxaa fara badan mal soo koobi karo maya mar badan aa ku ciido magaalada jilib laakiin ciidaan ay ugu farxad badneedoo ciyaarta ugu qurux badneed ciidoor waxay uga dugan tahay wayna ka dad badan tahay wayna ciyaarta la soo bandhigana waa ciyaaro qaarkood ay u cusub waay baaskiil gadaal gadaal loo wadaay iyo nin buuran oo orod ku tartamaya iyo waxyaabahaas waa waxay igu cusub waay marka maasha allah leh dadka aan farxaddan haysan ee wilaayaadka meel ka baxsan ku ciidaya maxaad leedaa iyagana waxaan leeyahay soo aada walaayaadka waxyaaba idinka maqan ayaad helaysaan xaqiiqda ayaad arkaysaan haddii laydinkugu sheekeeyey meelaha walaayaadka dhibaato ayaa ka jirto meelaha walaayaadka oo mujaahidiinta al-shabaab ay ka taliyaan waxaan leeyahay farxad iyo reereen iyo amni iyo xasilooni ayaa ka jirto markas waxaan leeyahay dadkaas ha imaadaan halkan ha kusoo ciidaan ha kasoo tagaan meelaha indhashareer layska furaayo oo sila cirfaad ka jiro ha kasoo tagaan aan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta anigoo ka mida gabdhaha muslimaadka ee ku ciiday degmada jilib maasha allah si fiican ayaa u ciidnay nabadii amni iyo barwaaqo fantasiyo iyo ciyaaro qurux badan ayaa noola soo bandhigay ilaahi subxana watacaala ayaa ku mahadsan ciyaaraha oo qurux badan oo maxaan ku yidhahdaa nin buuran iyo nin dheer iyo waxaan ku yidhahdaa walaalo muhaajiriina oo nashiido qurux badan qaadayaan oo gaalada qalbi jebinaysa falilaahi alxamdu walmanna ayaan leenahay gaaladana waxaan leeyahay oo xasan gurguurta oo ugu weyn yahay guusha layskama helee guulabaa baxshee guusha layskama helee geesi bay rabtaa ragaan gabanoo gadaal fiirin bay rabtaa gees shabaaboo gadaal fiirin bay rabtaa xasan gurguurta waxaan leeyahay xasanoo way kula go'day nooga guurgeyiga xasanoo way kula go'day laamiyada galgalo xasanoo guul kuuma eke gowraceena fila ayaan leeyahay
labadii maalin ee lasoo dhaafay degmada jilib waxaa ka dhacay ciyaaro soo jiitay dadkii ka soo qayb galay iyadoona la soo gebagabeeyey ciyaarihii sannadkan kun afar boqol afartan iyo shan hijri kuwaasoo ku soo dhammaaday jawi qurux badan bulsho fara badan kuna faraxsan fantasiyaashii ka dhacay fagaaraha macallin aadan
wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa sidoo kale maalintii saddexaad si weyn looga ciidayaa waxaana fagaarayaasha kala duwan ee ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas ka dhacay fantasiyaal kala duwan oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa waa kan walaalkeen bashiir muxiidiin abow ayman
gelinkii dambe ee shalay waxaa maalinkii labaad si weyn degmada jamaame looga maamuusay munaasabada ciidul adxal mubaarak iyadoona boqolaal muslimiin ah ay daawanayeen fantasiyo cajiib ah oo ay u riyaaqsanaayeen guddiga maharajaanka iyo howlaha soo bandhigida fantasiyaha ayaa halkaasi ka dhigay bandhigyo kala duwan waxayna qeybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale ansaar iyo muhaajiriin ay sameynayeen taxdiyaad cajiib ah iyo tartamo xiise badan helikobtar helikobtartaa diyaarno insha allahu tacaala aan daawana wallah caadi maaha maasha allah helikobtarta helikobtarta fiiri helikobtarta helikobtarta helikobtarta waa taayira marwaxiya hadda oo bini aadan ah macnaha waa u jeedaan taayira marwaxiya maasha allah hadda caadi hadda reer jamaa wax kastoo sameynayna mogdiin haya hal mar hal mar waa marwaxiya taayira marwaxiya taayira camuudi waxaartadee waa diyaarda helikobtar هاي مروحدة مروحدة وطائرة مروحية ورمدوقين هذيك على الشيخ هليكوبتر تا ايه هليكوبتر تا ايه هاي هليكوبتر سو دقتي بس هلا جوجي هلا جوجي هليكوبتر سو دقتي waxay ahaayeen dabaaldegyo maalintii labaad ee ciidda lagu soo bandhigay fagaaraha ashahiid biidnillaah sheekh cabdiraxmaan xudeyfe ee degmada jamaame waxaana waxyaabihii aadka u soo jiitay dadweynaha ee lasoo bandhigay ka mid ahaa xadhig jiid u dhexeeyey ansaar iyo muhaajiriin waa tartan noociisa marka la fiiri sida loo samaynayo wilaayadka ku cusub yahay waa xarigjiid u dhexeeya muhaajiriinta iyo ansaarta waxaa cusubaa waxay tahay ciyaarta inaa u dhexaysa muhaajiriin iyo ansaar haye haye haye tilaabeeye suga suga kwendibana oo suga suga suga haye haye suga suga wax yar haye ciddii xarjiidka ku guulaysatay si fiican helaya haye haye waa bilaabanaysaa xariiqan haddii la keena asxaabta maca alfa salaama raggaan haddii inta la keena ayagana waa laga badiyey ayagana waa laga badiyey haye waa tirinaya waaxid اثنين ثلاثة واه مهاجرين يا انصار والف جينايا تكلنا عليه وصوص عتا وصوص عتا مهاجرين توالا ولا ولا مهاجرين توالا ولا هرجما معادي معن مهاجرين ولا ولا مهاجرين ولا ولا مهاجرين دفاع والاستدفاع والاستدفاع مهاجرين على قبلي مهاجرين توالى على قبلي reer jamaa ma badiyey reer jamaa ma reer jamaa ma badiyey ciyaarihii kala duwanaa ee lasoo bandhigay waxaa sidoo kale u xiiso badnaa kuwa ay sameynayeen ciidamada muhaajiriinta kuwaasoo farxadooda la qeybsanaya dadka muslimiinta haddana baabuurkii ayaan insha allahu tacaala baabuurkii waa la raray darawalkii kaarigaa wada hadlaayo lacagiyaa la kala qaadanaya kaarigii wuu xanaaqsan yahay dabcan darawalkana meel adag ay ka maraysaa baabuurka ayaa dhaqaaqi doona balsee loo dhaqaaqaya bilaa aragna baabuurka waa la kicinayo baabuurka ma aragtay war baabuurka la fiiriyo waa la kicinayo oo bariseerku wada jiro waa la daatay waa la daatay waa la daatay war tartiib wad dhidhiid oo war baabuurka ha gidarin war ha gidarin darawalka waxaa naqsan yahay darawalku waxaa naqsan yahay baabuurka gidirin war ha gidirin bismillaah darawalka boosajadu ka soo xanaaqay waa kana waa kana waa ninkaa dembiile waa la soo qabta la soo qabta waa la qabta waa la qabta darawalka wuxuu sameeye waa arkaysaan waa la hayaa darawalka jija jija no jija jija twende twende twende jija waxaa sidoo kale dadka si weyn u soo jiitay ciyaaro kala duwan oo lagu muujinayay jirdhiska iyo dhinacyo ka mid ah riyaadada waxaana la arkayay dhallinyaro iyaga oo soo bandhigayay waxyaaba dadka indhahooda soo jiidanaya waxaa sidoo kale ciyaarihii lagu soo bandhigay fagaaraha ashahiid sheekh cabdiraxmaan xudeyfa waxaa kaalin muuqata ku lahaa odayaal iyagana soo bandhigayay ciyaaro la xidhiidha hiddaha iyo dhaqanka oo ay caanka ku yihiin deegaanada xeebaha ee u dhow degmada jamaame دينكا دافعاي دولة كاملة دينكا دافعاي دولة كاملة دينكا دافعاي دولة كاملة دينكا دولة كاملة دولة كاملة يا شباب دولة كاملة دينكا ندفاعل أعضو وناي ندفاعل أعضو وناي ندفاعل suldaan axmed nuur mataanow suldaane ka waran hidaha iyo dhaqanka ee deegaanada xeebta caanka ay ku yihiin hidaha iyo dhaqankan waa mid soo jireenahay oo waa hore bilaawday berigii talyaaniga gumaysiga uu waddanka soo galay ayuu bilaawday waana hidda iyo dhaqan loogu talagalay wakhtiyada ee dagaalada jiraan oo gaalada lala dagaalamayo marka mar walba ma la ciyaara iyada waxaa la ciyaaraa xilliyada farxadaha waxaana inta badan lagu ammaanaa diinta islaamka iyo soo jireenka iyo dhaqanka diinta islaamka shareecada ay leedahay waxay ahayd shalay mar kale maalin farxadeed oo dareenka farxadda ciiduladxa ay wadaagayeen bulshada qeybahooda kala duwan oo ay ku jiraan ansaar iyo muhaajiriin wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa u qabatay bulshada multaqayaad waaweyn oo lagu muujinayo shucuurka farxadeed ee maalmaha uu allah ku karaameeyey muslimiinta oo ah ciidda kuwaasoo dadka muslimiinta ay weyneeyaan gudahoodana isku dareensiiyaan nicamta allah iyo fadligiisa guud ahaan waa naga intaa warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus ciid wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu